waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali ugu horeyn waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo s b s laanta soomaaliga gaar ahaan xasan jaamac oo run ahaantii bulshada ku dhaqan magaalada melbourne victoria iyo guud ahaan wadanka australia adeeg aad iyo aad wanaagsan u haya gaar ahaan waxaan uga mahad celinayaa sida s b s iyo xasan jaamac hawshii ay qabteen ay u fududaysay in dadka ay gaarsiinaan adeega through macnaha facebook hadday ahaan lahayd life iyo hadday ahaan lahayd idaacadda la dhegaysto labadaba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa su-aashaada haddaan usoo noqdo run ahaantii waxaa habboon horta in la fahmo macnaha the whole process waa inaan isweydiino macnaha brocesskan hadda muxuu ka bedelan yahay brocesskii hore ee dowladda hadda jirto waqtiyadu dhammaaday lagu soo doortay wuxuu uga bedelan yahay number one kii hore waxa wax soo dooranaya waxay ahaayeen boqol iyo soddon iyo shan oday oo kaaba qabiilo ah yaa waxay soo xulayeen baarlamaanka hadda waqtigiisu dhammaaday midka hadda wuxuu uga bedelan yahay waxaa la sameeyey national leadership forum oo ah madasha hogaaminta qaranka waxaa kaloo la sameeyey federal indirect electoral implementation team oo ah kooxda fulinta doorashada dadban ee federaalka waxaa kaloo sidoo kale la sameeyey state indirect state indirect electoral implementation team waxaa kaloo ayagana la shaqaynaya oo la sameeyey independent electoral dispute resolution mechanism waxaa kaloo haddana shaqaynaya boqol iyo soddon iyo shantii oday oo horey usoo xushay baarlamanka hadda jira waa la ritaangareeyey oo ayagiina waa shaqaynayaan ayagiibaa marka waxay soo doorteen electoral college ka kooban afar iyo afar iyo toban kun iyo labaatan iyo shan kursi kasta oo aqalka hoose ah waxaa soo dooranaya koob iyo konton iyo kow delegates oo electoral college ayaa soo dooranaysa dhaliilaha uu leeyahay brocesska hadda muxuu yahay kow awoodda brocesska hadda socda oo dhan wuxuu gacanta u galay dowladda hadda waqtigeedu dhammaaday waxaa ku weheliya oo awooddaas ku weheliya maamul goboleedyada baarlamaanka federaalka oo waqtigiisa uu dhammaaday oo la rabay ayaga hawsha doorashada iyo qaabka ay u dhacayso iyo guddiyadii maamuli lahaa inta waqtigooda uusan dhammaanin inay qabtaan ma ayan suuroobin oo xiniyaha laga baxshay baarlamaanka federaalka waqtigiisu dhammaaday oo lama ogolaan taas iyada inay sameeyaan taas waxaa go-aan ka gaaray madasha hogaaminta qaranka soomaaliyeed see wax u sameeyeen haddaan soo qaadana tusaale ahaan federal federal indirect electoral implementation team macnaha kooxda fulinta doorashada dadban ee federaalka waxay ka kooban yihiin laba iyo labaatan toban ka mida waxaa soo magacaabay dowladda federaalka taas waxay ku tusaysaa dowladda hat waqtigooda dhamaaday macnaha awoodda ay weli ku leedahay broseska doorashada laba iyo toban ka midana waxaa soo magacaabay stadeyada sidoo kale guddiga kan federaalka waa oversight macnaha dushay ka eegayaan guud ahaan bay qorshaynayaan laakiin hawsha macnaha hoose waxaa qabanaya guddiga doorashooyinka dadban ee maamul goboleedyada kaasna wuxuu ka kooban yahay koob iyo toban sideed ka mida waxaa magacaabay maamul goboleedyada maamul goboleed kasta koob iyo tobankaas qof wuxuu magacaabay sideed saddexna waxaa magacaabay dowladda federaalka halkaasna waxaa kaaga soo baxaysa taa iyada ah waxaan ku dari lahaa marka oo middatan ay uga bedelan tahay tii hore ee qofka asbirantiga oo raba in uu u tartamo lower house seatka macnaha ama kursiga aqalka hoose waxaa lagu xiray oo aan hore u dhici jirin lacag shan kun oo dollar ah yaa lagu xira qofka u tart qofkii dumarana waxaa lagu xiray intaas haafkeed oo ah laba kun iyo shan boqol aqalka sare waxaa lagu xiray lacag toban kun oo dollar ah taas dad badan oo soomaaliyeed oo aan haysan oobay fursadii u diiday dad badan bay xanibtay oo taas ay fursadii u diiday wa gartay taasi waa dabcan dhaliilihii kolleyba soomaaliya laba aragtiyaa la kala qabaayo mid waa dhaliilahaas aad soo jeedisay oo ah lacagahaas badan oo lagu xukumay dadka raba inay baarlamaanka soo galaan sidoo kale musuq maasuqiyo fikrado kalea dad qabaayo leh nidaamku hadduuba gaaray in xildhibaanada hadda gobolada laga soo dooranayo in doorasho ama xulasho wixii la doonaba ha lagu tilmaamee soomaaliya ay ka socoto miyaan la dhihi karin waa xoogaa horumar haba gaabiye dhaliilaba ha lahaade waa horumar miyaan la dhihi karin run ahaantii macnaha sanadba sanad kasii dambeeya dadka soomaaliyeed way bislaanayaan waxay u bislaanayaan dowladnimada waxay u bislaanayaan muhiimadda ay leedahay amniga laakiin marka laga hadlo su-aashaada hadda run ahaantii waxaad moodaa awal markii hawshaas oo dhan lagu wada qabanayay caasimadda wax wada muuqday ahayd laakiin marka aad u kuur gasho qaylada ka soo yaraysa meelaha qaarkood macnaha warbixinada hadda la helaya waxaa ka mid ah dad hadda ku soo baxay doorashada tan inay doorteen dadkii ayaga istaafka u ahaa in dadkii wax dooran lahaa dadkii wax dooran lahaa oo qabiiladu ay soo xusheen oo ahaa electoral college-ka kuwo aan ahayn in la sameeyey meelo badanna si fiican bay u dhaceen meelo badanna si fiican bay u dhaceen hadda haddaan irahda hadda haddaan tilmaamo meelaha sida fiican u maareeyey waxaa laga yaabaa inay macnaha wax dhaliso laakiin ma gelayo laakiin waxaa la odhan karaa number one waa horumar la gaaray in dadkii la gaarsiiyo oo doorashadii awal ka dhici jirtay hal meelah in lix magaalo maanta ka dhacdo waa horumar la gaaray waayo waana wax aada loogu farxo waxaan rajaynaynaa haddii ilaha yihahdo middata midda kusii xigta in sidatan kasii ficnaato waa gartay marka haddaan ku noqono matalan dhaliilihii oo kale waxaad sheegtay in guddiyadii doorashada federaalka intooda badan ay madaxda hadda dalka xukunka weli haysaa ay soo xusheen ama soo doorteen iyo maamul goboleedyada marka natiijada madaxweyne ama baarlamaanka afhayeenkiisa ama ra-iisul wasaare dowladda soo socota saameyn intee la eg bay xulashadaasu ku yaalla ma waxaad leedahay natiijadaas hadhow xulashada ama doorashada madaxweynaha inay wax ka bedesho buu balaanku ahaa miyaad leedahay absolutely macnaha dad badan oo la yaqaano oo ka tirsanaa madaxtooyada soomaaliya yaa waxay soo galeen baarlamaanka in badan oo la diiday in ay soo galaan baarlamaankana qasab baa lagu soo geliyey oo weli arrintooda waa ay taagan tahay saamaynta dowladda hadda wakhtigeedu u dhammaaday gaar ahaan madaxtooyada ay ku leedahay broseska kan calaamad su-aal baa saaran hadda waxaad moodaa inta badan xildhibaanadii dabcan waa lasoo doortay gobolada intooda badan waa soo dhammaystireen balse kow iyo toban xildhibaan ayaa la yidhi ha lagu celiyo la baabi'iyey maamul goboleedyadii lagu celiyo waxaad moodaa kulligood hadda inay isku mowqif ah qaateen waxba ku celin mayno guddigu waa khaldan yahay si saxaa loo soo doortay go-aankii hore xildhibaanadii hore lagu soo doortay baana jiraaya marka kuwee khaldan bay kula tahay ma guddiga doorashada iyo in dib loogu noqdo mise maamul goboleedyadii tahay inay arrintaas soo saxaan waxaa muhim ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayagaa sameeyey guddiga khilaafaadka ayagaa sameeyey guddiga doorashooyinka guddiga doorashooyinka hadday garteen koob iyo toban kursi in si khaldan lagu soo doortay weliba dadka soomaalida waxay aaminsan yihiin inay intaa ka badan yihiin bay aaminsan yihiin laakiin hadday dhacday koob iyo toban haddii guddigu uu soo saaray in koob iyo toban qof ka mida dadka lasoo doortay ayaan ahayn dad lagusoo in lagu soo doorto si sharci darro ah kuwii sameeyey ayagaa laga rabaa inay ixtiraamaan go-aanka guddiga khilaafaadka ayagaa laga rabaa inay ixtiraamaan guddiga ayagu ay sameeyeen waa garta lakiin wakhtiga yaree harsan hadda labaatan iyo sideeddaa loo qabtay kama dambaysin tii madaxweynaha lasoo doorto haddeer haddii dib loogu noqdo maamul goboleed walba iyo guddiyadii iyo konton iyo kowgii qof dib loogu noqdo macquul ma taha in lasoo dhammaystira baarlamaanki markaa run ahaantii soomaaliya waxaa halkaan dhigay waxaa weeye waa tic boxes macnaha mail stone baa la gaaray weeye looma baahna taa iyada dadka soomaaliyeed si dhibaatada looga bixiyo mashaakilkan ragaadiyey oo muddada ka badan labaatanka sano dul saarnaa si looga bixiyo waa in macnaha broseskan siyaasadeed ee hadda socda si dadku ay u aqbalaan waa in la siiyo time lagu xaliyo suuragal ma ahan suuragal ma ahan jadwalka hadda degsan oo ah in speaker of parliament la doorto labayo labaatanka bisha madaxweynahana la doorto tuna eidka bisha suuragal ma ahan waayo weli macnaha ma ayan soo dhammaanin weli ma ayan soo dhammaanin kuraastii dadki- dadkii matali lahaa somalilan oo kale weli ma ayan soo dhammaanin welina way socotaa Een, shalay u dambaysay mar aan fiirshay guddiga khilaafaadka warbixintiisa een, waxaa hortaallay ilamaa kun iyo laba boqol iyo toban iyo sagaal cabashooyin ah marka kun- in ka badan kun iyo laba boqoloo cabasho een, macquul ma tahay in la xaliyo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali